xanuunka coronavirus ayaa ku fidaya waddamo badan oo dunida hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta sheegtay in haatan xanuunku gaadhay ugu yaraan toddobiyo labaatan waddan oo ka tirsan qaaradda afrika iyadoo kiisaska la diiwaan geliyey ay dhan yihiin saddex boqol iyo toddobiyo labaatan kiis kuwaasoo guud ahaan qaaradda afrika iyadoo ay ugu badan yihiin kiisaska laga helay waddamada masar koonfur afrika iyo weliba aljeeriya haddaba cudurkan iyo weliba waxa uu yahay iyo weliba siyaabaha looga hortegi karo ayaa haarun macruuf uu ka waraystay doctor mustafa cali maxamed oo ah dhakhtar soomaali ah oo wax ka dhiga ama wax ka bartaan idhaahdee dalka iiraan
coronavirusku waxa waaye waa cudur saddex nooc lah oo hadeertaan laba nooc ka hore adduunka hore uga dilaacay kii saariskii labadii kun iyo labadii ka dilaaci jiray jena iyo hong kong iyo meriskii ka dilaaci jiray wadamada khaliijka iyo wadamada carabta qaar iyo special wadamada eurobiana marka noociisa waa saddexaad adduunka soo maray waxaa loo yaqaanana coronaviruska ama covid sagaal iyo toban oo laga wado coronaviruska labada kun iyo sagaal iyo toban ka dilaacay marka labada nooc hore ka horreeyay haarun waxaawaa adduunka waxay kasoo galeen oo insaanka uga yimaadeen dhanka xoolaha laakiin noocan weli ma caddo qaabka uu insaanku kusoo gaaray cudurkan maxaa lagu gartaa cudurka coronaviruska waxaa lagu gartaa mataqaanaa qandho inay leeyihiin dadka badankooda uu cudurkan uu ku dhaco maxaa lalahaayay sheequfa iyo neefta ku adkaato marka calaamadaha waxawaa calaamada ugu horeysa cudurkan lagu garto waxawaa qof caas waaye waayahay sidee buu ku gaaraa qofka qaab cudurkan uu dadka ku gaaro waxaa waaye in aad xiriir la samaysid qof cudurka qabay coronaviruska amase maxaa lalahaay sheeg aad qofkii aada ilaalisid ama gacmahaaga wasaq leh gacmihii oo leh cudurkii meella ee uu qof taabta cudurka ku dhacay aad taabatid marka waxyaabahaas ayaa ka mid ah waana qaab uu kasoo gala insaanku wuxuu kasoo galaa xagga iyo habdhiska neef mareenka oo respiratory systemka waxa loo yaqaano uu qofka uu kasoo galaa marka waana in aad hiisid oo aad ilaalisid oo aad tahay qof caretakerka mataqaana qof ku dhacay ama ehelkiisa ha noqdo amase qofka caafimaad ka shaqeeya laakiin aadan lahayn markaas aad qofka aad la xiriirayso waxyaabihii kaa celin lahay protectionka waayahay waxaad ii sheegtaa sida lo siyaabaha looga hortegi karo cudurka horta waxa looga hortegi karaa waxawaa waa waxna waa wax guud oo dad badan ka wada dhexeeya oo mujtamacaadka communityga meelaha ku wada nool waxna waa wax mataqaanaa shaksigan qofka ah waxyaabaha shaksiga ugu horeya waxaa kamid ah mataqaana waxaa loo personal hygieneka ka horeyso in gacmaha si dhamaystiran loo dhaqo oo si fiican looga shaqeeyo gacmaha si wanaagsan loo dhaqo mar walba intaadan cuntada cunin ka hor iyo inta aadan ma aragtay isheeg haddaad meel taabatid iyo haddii aad isheeg masquul ka soo baxday suuliya noqotaba taasa horta ugu muhiimsano personal hygieneka ah iyo midda labaad oo ah mataqaana isheeg salaamaha dadka aad gacanta gelinaysid inaad yeraysid iyo meelaha uu dadka isku yimaadaan oo badan oo laga heli karo dad cudurka ku dhaca inay joogaan weliba dadka meelaha bandemika cudurka yahay arrimahaasa ugu muhiimsan marka waxa ugu horeeya waa qofka personal hygieneka waxa la dhaho oo qofka asaga caafimaadkiisii iyo nadaafadiisi inuu ilaaliyo waayahay maxaa kaloo saacida oo lo laysaga ilaalin karaa xanuunka
horta waxa waaye waxaa laiska ilaalin kara waxaa loo qaybinaa dadka cudurka ku dhacay iyo dadkaan cudurka ku dhicin dadka cudurka ku dhacoo kale waxaa loo baahan yahay in la siiyo waxyaabo maski ah si aysan dadka ma arkin oo ag joogo aysan ugu soo gudbin dadka ma arkin oo la joogo ehelkiisa amase qofka cudurkaas qof ku dhacay haayo waa asna in la siiyo maski uu iska celin lahay iyo qolooyinka mataqaanaa medical ee practitionerka qolooyinka ah oo dhakhaatiirtii amase mataqaanaa nersiskii waxaas ah inay xirtaan ayakana mataqaanaa maskiga oo n ninety five ka la yidhaahdo laakiin dadka caadiga ma arkin oo maskiga xiranaya maskigaas muhiimad gooni uma lahan oo sababaysaa in ay dadka ku yaraadaan dadka caafimaadka shaqeynaya ay maska heli waayaan ayakana muhiimad gooni uma lahan oo dee maskiga waxa waaye waqtiyo ay nool yihiin oo wax kaa difaaci karaa jiro qaababaa jiro dadku badanaa ma yaqaanaan haddana ayakoo gacantooda wasaqaysana maskigii taabanayaan marka waa laga fiican yahay in maskiga dadka caadiga ah ay xirtaan haddaadan qaban calaamada qufaci iyo hindhisadii iyo waxyaabahaas in aad mataqaanaa xiratid maskiga teeda kalena in qofkii qufacaya ama hindhiso leh amase kuwii qandho yar loo calaamadahaas mid ka mida labadii hore oo hindhisada amase qufaca wato inuu maski xirto ayaa muhiimadda ee tahay waa hagaaga dhegaystayaal oo ah doctor mustafa cali oo ah dhakhtar wax ka barta waddanka iiraan islamarkaana u warramaya haarun macruuf